أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon mu'asasada alkataab ayaa ballan qaaday in goordhow ay baahin doonto kelmad cusub oo uu jeedinayo amiirka mujaahidiinta bariga afrika waxaa sii xoogaystay khilaafka ka dhexe taagan kooxda ardada soomaaliya iyo maamul goboleedka ashaahardirarka ee jubbaland booliska dowladda silibiyadda kenya ayaa sheegay in ay qabteen nin looga shakisan yahay qoys soomaali ah oo si xun loogu dilay magaalada nairobi ee caasimadda dalkaasi kenya faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar ka dhacay duleedka magaalada kismaayo kataabel akhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo qaybtii saddexaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool maamulka islaamiga degmada wabxo ee wilaayada islaamiga galguduud ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey ganacsatada degmadaas kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga baay iyo hoggaanka dhaqanka qabaa'ilka wilaayadaas ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay labada bisha jamaadul awal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan mu'asasada alkataib ayaa ballan qaaday in goordhow ay baahin doonto kelmad cusub oo uu jeedinayo amiirka mujaahidiinta bariga afrika haddaba umuurahaasi waxaanu ka waraysanay maxamuud sheekh axmed tuushow jazaaka allaahu kheyran walaalka nuur cali warsame awushiiba bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin isniinaha taariikhna ay ku beegan tahay labada bisha jamaadul awal sannada kun afar boqol afartan iyo lix xijiri mu'asasada alkataa'ib ayaa walaalka awushiiba hadda ballan qaaday inay goordhow baahin doonto kelimad cusub oo uu jeedinayo amiirka mujaahidiinta xarakada al-shabaab allah dhowre sheekh axmed cumar abu cubayda kelimadan ay goordhow baahin doonto mu'asasada alkataa'ib ee uu jeedinayo amiirkeenna allah inoo xifdiye waa kelimad ciwaankeeda uu yahay fa in tawallow faquuluu shahaduu biannaa muslimuun kelimadan ayaa soconaysa muddo afartan iyo shan daqiiqa ah waxaana uu amiirkeenna sheekh axmed cumar abu cubayda kaga hadlayaa arrimo muhiim ah oo waaqic ah waxayna kelimadan ay ballan qaaday mu'asasada alkataa'ib in goordhow baahin doonto ee uu jeedinayo sheekh abu cubayda amiirka mujaahidiinta bariga afrika imaanaysaa xilli muhiim ah waxaana dhegaystayaasheenna u ballan qaadaynaa in kelimada amiirkeenna ay ku dhegaysan doonaan barnaamijka faafareebka wararka ee caawa haddii allah awoodda leh raalli uu ka noqdo waa jihaaduku mubaarak waad mahadsantahay tuushow waxaa sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan kooxda ridada soomaaliya iyo maamul goboleedka shaardirarka ee jubbaland sida uu ku warramayo cabdiqani maxmed waxaa halkii ugu sarraysay gaaray khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloolsan madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud iyo madaxa maamul goboleedka ashahadala dirirka ee jubbaland murtad axmed madoobe laba wasiir oo ka tirsan xukuumadda ridada ah ee xamse cabdi barre ayaa shalay ku dhawaaqay inay iska casileen xilkii ay hayeen waxayna labaduba ka mid yihiin xildhibaanadii ka yimid dhanka maamul goboleedka ashahadala dirirka ee jubbaland iscasilaada labadaasi wasiir waxaa dhinac socday shir gaar ah oo muqdisho ka dhacay kaasoo ay yeesheen xildhibaanada dawaaqiida ah ee jubbaland laga soo doortay kulankaasi waxaa la wariyey in la isku gacan qaaday maadaama ay qayb ka ahaayeen xubno xilil sare ka haya kooxda ridada shirkaasina uu ahaa mid ka dhan ah dowladda ridada axmed madoobe oo ah madaxa maamul goboleedka ashahadala dirirka ah ee jubbaland ayaa soo saaray qoraal kooban oo ku socda xildhibaanada deegaanadiisa laga soo doortay ee ka tirsan baarlamaanka daaquudka ee kooxda ridada kuwaas oo ugu yeeray inay kulan wadatashi ah kaga soo qayb galaan magaalada kismaayo warqad ka soo baxday xafiiska axmed madoobe ayaa lagu sheegay in shirka dhec doono magaalada kismaayo looga hadli doono xaaladda siyaasadeed ee kooxda ridada soomaaliya iyo tan jubbaland murtad xildhibaan caanunuug oo ka mid ah golaha baarlamaanka ridada ah ee kulanka wadatashiga uu ugu yeeray axmed madoobe ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan warqadda ka soo baxday xafiiska madaxa maamulkaasi madaxweynaha waana casuumay xaquun uu leeyahay inuu casuumo xildhibaanada ka soo jeeda isteedka dowlad goboleedka jubbaland waana soo dhoweyneynaa waana ajiibnay inaan tagno xaaladda ka jirtana aan la qaybsanno marka warqadda dowlad goboleedka jubbaland ee ka soo baxday xafiiska madaxweynaha runtii xildhibaanada jubbaland boqolkiiba boqol ayay soo dhoweynayaan casuumaadaasna si wanaagsan ayaan u ajiibnay waana ka qaybgelinay waxaa nogala yeeray waxaa waaye dabcan waa wada tashi dowlad goboleedyada waktigooda uu dhammaaday ina doorashadooda inay qabsadaan oo madaxweynaha jeebkan uu kala soo baxaya buugga uu leeyahay anaga sanad idinku darayna waa sharci darre war sharci darro waddankaa horseedin annagu taasaan ka digaynaa arrimahan oo idil ayaa ku soo aadaya xilli xaaladda siyaasadeed ee ka dhex aloolsan kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka ashaadala dirirka ah ee jubbaland ay gaartay halkii ugu sarraysay wasiiradii shalay iscasilaada ku dhawaaqay ayaa sheegay in kooxda riddadu ay meesha ka saartay doorkii ay ku lahaayeen siyaasadda murtadiinta sidaas darteedna ay isku casileen mahadsanid cabdiqani booliska dowladda silibyada kenya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen in looga shakisan yahay qoys soomaali ah oo si xun loogu dilay magaalada nairobi faahfaahinta warkani waxaa inoo hayaa walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan nin looga shakiyey inuu yahay ninkii ka dambeeyey afduubkii iyo dilkii loo geystay hooyo iyo labadeeda gabdhood oo isbuuc ka hor ka dhacay magaalada nairobi ayaa la qabtay isagoo ku dhuumaaleysanaya xaafad ka tirsan magaalada nairobi ninkan oo sida la sheegay lagu magacaaba haashim dhaqane ayay booliska kenya ku eedeeyeen inuu yahay ninkii ka dambeeyey hooyada la afduubtay kadibna la dilay oo markii dambe meydkeeda iyo meydka gabar ay dhashay oo kow iyo labaatan jir ah iyo gabar eedda ay u tahay oo labiyo toban jir ah laga helay xaafadda kamukunji ehelka qoyska la dilay ayaa sheegay in rag baabuur wata ay ka afduubteen waris daa'uud iyo gabdhaheeda gurigooda hortiisa kadibna meydkooda oo la sawrad xumeeye lasoo dhigay xaafadda kamakunji booliska kenya ayaa sheegay in ninkan uu dalka kenya ku soo galay sharci darro isagoo ka yimid dhanka itoobiya sarkaal ka tirsan booliska kenya ayaa warbaahinta kenya u sheegay in ninkan intii uusan imaanin kenya uu ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidanka shaadaldirirka ee liyo boolis kuwaasoo markii la kala diray ninkan uu soo aaday dalka kenya faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar ka dhacay duleedka magaalada kismaayo yaasir maxamed ayaa siyaama qaadaya waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar isugu jira dagaal toos ah iyo duqeyn shalay mujaahidiintu ay la beegsadeen saldhigga deegaanka buulaxaaji ee hoostaga magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi lagu dilay hal askari oo murtad ah waxaana lagu dhaawacay siddeed askari oo isla murtadiinta ah waxayna mujaahidiintu weerarkaasi kusoo qanimaysteen hub iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada baay ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen guri ay xaafadda looga baxsay ee magaalada baydhabo ay ka degan yihiin maleeshiyaadka murtadiinta waxaana dhawaqa qaraxa si aad ah looga maqlay xaafadaha magaalada iyadoona ay jirto khasaare cadowga allaha lagu gaarsiiyey qaraxaasi ciidamada mujaahidiintu waxay muddooyinkii dambe sii kordhiyeen howlgallada lagu dhiig bixinaya cadowga allah waxaana u dambeeyey madaafiic shalay mujaahidiintu ku garaaceen xerada xalane ee magaalada muqdisho duqeyntaasi oo sababtay bakhti iyo dhaawac soo gaaray gaalada caddaanka iyo kuwa madowga ah iyadoona cadowga allah duqeyntaasi uu ku waayey hanti kala duwan oo ay ku jiraan gaadiid dagaal mahadsanid yaasir kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay qaybtii saddexaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool cabdiqaadir maxamed rabaani ayaa warbixin umuurtaas ku saabsan inoo eegaya
kataaib al ikhbaariya ayaa soo saartay muuqaalkan oo ah qaybtii saddexaad mashruuca saka qaybinta maktabka diiwaanka sakada ee xarakada shabaab almujaahidiin ee sannadka kun afar boqolixafartanka hijri ay ka sameeyeen degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool muuqaalka oo soconaya afar daqiiqo iyo toddoba sakin ayaa lagu daawanayaa goob fagaaro ah oo ka tirsan degmada tieglow oo la isugu keenay xoolaha nicmooleeda iyo dadkii fuqarada iyo masaakiinta ahaa ee la guddoonsiinaya sakada xoolaha nool نهج النبوة وعشناها جمالا بأخلاق المروة بالله التقينا وسرنا من ثبت أي نافك نمبرك أفراد في قرن كوريج نمبرك أفراد نافك في قرن نمبر أفر نفر قرن كوريجي
dadkii masaakiinta ahaa iyo fuqarada ayaa lagu siinaya xoolaha nambaro ay ku qaadanayaan hadba xoolaha geela ee la siinayo aadna ugu faraxsanaa sakada la siiyey
ilaahay ka mahadsan meel onay tagay degmada tiyaglow oo maalintu oo arbaa'ata zekada ka qiibayaawya ilaahayna ma kamay markaa naf o gaal e afar jar e yaa ilaahay nasiib inka weeli welayadaha ii qorti an oo an ogayna meelasoy inseewo nafkaa lakii qoray nafo gaal e meelaha kuydaya lii ari nafkiina wal ii wareejii naf aafimaad qaba hayi e afar jar e kaamil e yalla isii ilaahay ka mahadsan welayada ka mahadsan alxamdulilah walka nicmaysadii mujaahidiinta ilaahay galantiya kor ha ka weelo
bismillahi raxmaan raxiim geedka may roogna degmada sajeeglow oo la qiibiyaayay wilaayada islaamka ka qiibiyaashay hoola erin iyo gaal iska jarow yalanin qiibiyaayay khayr allahase anna gaala la isii neef gaal ebaa la isii alxamdulilahi rabbi alcaalamiin mahad ha gaarta ulmaada khayr iyo barwaaqa in rajayaan insha allahu guul iyo barwaaqa in rajayaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
magaca tegana meel laka qiibiyay zakawaadka tegan ilaahay ka maasan urtaan geek wala qow kormaa zakadii aan tilka biyo hay langul ban no way balasiyay afarnay fiirin ana naftatida wala isii aydintana way baa yani marne laantiyo iigsho wala ka gaadadahay ilaahay ini guulsi gaaladana ilaahay jibi dhagartiyoona ilaahay ku badbaadiyo muslimiinta mujaahidiintana gaalanti ilaahay korku waa leh
mujaahidiinta ayaa allaah fadligii markii uu makaansiiyey dhulka lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxa ay oogeen dhammaan intii allaah uu ku addoonsaday addoommadiisa iyo mujaahidiinta oo soo nooleeyey rukniga sakada oo ah rukniga saddexaad ee tiirarka islaamka sidaba ay wariyeen bukhaari iyo muslim xadiidka saddexaad ee ku yaala jaamiculculuum walxikam sakadu in ay tahay tiirka saddexaad ee tiirarka islaamka ugu dambeyntiina wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa sannad kasta sidan oo kale sakada xoolaha nool looga qaybiyaa iyadoo mashruucaas ay ka faa'iidaystaan kumanaan dad oo fuqaro masaakiin ah oo ku kala nool wilaayaadka soomaaliya waad mahadsantaha walaalka rabaani maamulka islaamiga deegaanka wabxo ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey ganacsatada deegaankaasi marwaan maxamed ayaa ahaya warbixinta warkan waxay ahayd dowlad diini ah oo maamulka islaamiga ah ee degmada ubaxo ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud u soo gebagabeeyey ganacsatada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmadaasi dowladda loo qabtay ganacsatada ayaa socotay muddo shan iyo toban maalmood ah waxayna ganacsatada ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim u ahayd sida axkaamta bayca iyo duruus kale waxaana dowladani ka faa'iidaystay in ka badan soddon qof oo ganacsato ah waa kuwaan qaar ka mid ah ganacsatada degmada wabxo oo ka warbixinaya dowladda ay qaadanayeen muddada shan iyo tobanka maalin ah halkan waxaa noogu soo gabgabooday dooro noo socotay muddo shan iyo toban maalmood ah oo aan ka baranaynay alduruusulmuhiima taasoo aan kusoo jirnay muddo shan iyo toban maalmooda shan iyo tobankii maalmood way noo soo gabagabooday maanta waa khamiisa waxyaalaha aan ka baranayn waxaa kamid ah maraatibta diinta islaamka arkaanta salaada waxyaalahaasoo dhan aan ka baranaynay masiiradda nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaan rabaa dowladda in noola soo celceliyo aad iyo aadan ugu faa'iidnay walaahi muhiimad gooniyay noola heday waxaa dowra noo qabtay walaalaha walaayada islaamiga galguduud gaar ahaan degmada wabxo dowradaas oo ah shan iyo toban biri ay noo socotay ilaahay fadligii dowradan wax badan baa ka faa'iidnay annaga marka hore waan bukanay oo waxaa waaye aqoonta annada waa yaraad laakiin maanta ilaahay fadligii wax badanaa faa'iidnay waxaan naqaanay waxaan aqooninba waa faa'iidnay mar kale iyo mar labaad waxaan codsanaynaa in dowladan oo kale walaayada noo soo celceliyaan oo maanta annagoo u baahan oo qofna waxba weydiisan oo dowraan rabnaa iyo waxbarashada annada way liidataa annagoo dhihin iyo haddana walaalihii walaayada ilaahay waafajiye oo noo keeneen haddana ilaahi subxana watacaala waxaan weydiisanaynaa middan iyo mid ka badan in waxaawaye walaalahanaga ay noo keeni doonaan waana ka rajaynaynaa dowro ayaa nooga furantay insha allahu tacaala cabaar aan joognay ilaahay baa nagu guuleeyey waa noo soo xiratay hadda waxaan fadhinaa gebagabada ugu dambeysay dowradaas waxyaaba badan ayay ku saabsaneed mugdi aan ku jirnay waa uga baxnay oo iftiin aan u baxnay dowra muhima ayay ahayd muhim dowra muhima ayay ahayd waxaa ka mid ahayd waxyaabaha lagu qaatay waxyaabaha diinta aasaaska u ah maraatibu diin oo kalean soo qaadanay waxaan ku barannay siirada aan qayb uga barannay nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wax badanaan ka faa'iidnay dowra muhim oo loo baahnay ahayd mugdi aan uga soo baxnay iftiinaan u soo baxnay waxaan rajaynaa haddana insha allahu tacaala in waxbarashadayna saas ay noogu sii socoto waxaan codsanaynaa in iyadoo kale iyo iyadoo ka muhiimsan hadda een koobaad lambar koobaadaan joognaha labaad iyo saddexaad iyo afraad inay noo sii socoto saasaan rajaynaa insha allahu tacala mugdi uga baxno wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dardargelisay dowlaadka ay u qabanayso qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona horumarnan walba ah laga dareemayo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada mahadsanid marwaan ugu dambayntii kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga baay iyo hoggaanka dhaqanka qabaa'ilka wilaayadaas ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi mar kale warbixinta warkan waxaa haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan
kulankan uu ahaa mid wadatashi ah islamarkaana ay barbar socotay dowra diini ah waxa uu u dhexeeyey hoggaanka qabaa'ilada muslimiinta ee dega wilaayada iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay waxaa kulanka looga hadlayay arrimo badan oo ay qayb ka ahaayeen dardargelinta jihaadka lagula jira cadowga horarka ah ee ku soo duulay ku-dhaqanka shareecada islaamka iyo qodobo kale markii wadatashiga uu dhammaaday kadib ayaa la soo saaray bayaan ay ku midaysan yihiin hoggaanka dhaqanka qabaa'ilada muslimiinta ee dega wilaayada iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bay kadib dowro socotay muddo toddoba maalmood ah oo uu barbar socday shir wadatashi ah shirkaas oo u dhaxeeyey golaha nuqabada iyo wilaayada bay waxaa ka soo baxay qodobadan soo socdaa kow golaha nuqabada waxa ay isla qaateen dardargelinta ku dhaqanka shareecada islaamka labo golaha nuqabada waxay isku waafaqeen in xuquuqda ay maxaakiimta islaamiga ah xukumaan sida tahay loo fuliyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee ka qayb galay kulankan wadatashiga ah iyo dowrada barbar socotay oo munaasabadda ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey kutubada ay qaateen iyagoona u mahad celiyay macallimiintii dowrada siinaysay
maynanin akhriyey alwaajibaat almutaxtimaat may kalanin akhriyey arbacuuna xadiida fii dami alacsamiya alqabaliya may kalanin akhriyey mukhtaaraat min riyaadi saalixiin yana nin akhri may kala nin akhriyey nabaadij min kifaaxi nuqbaa saxaaba nuwal nin akhri
may la erag koreehen barnaamijku runtii barnaamijku qiimo badan kolley may baa la erag koreehen oo kale lay la erag kore la erag kor jazaakum allahu khayr may kale husud mudan ahaa yoohi unu koyni i min bidaa ilaa nihaa ulmadii oo mutawaatir hayti wakti qaabkii lin ii daariyaay taas kolley intii barnaamijkun ha galgaaliday ha ku shuuraytay hanin diyaaridii mahad lahankooba korneelayin allana bacdallaahi ilaahay miisanjo hasanaadkan kaba iyo haatawna alhebadii alii xifdi wajazaakum allahu khayr ugu dambeyn waxaa kulanka soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar lankana qaybka may unku baahan ani maalintii lanla dilo diyo lambaaxda besa miiska maxkamadda hafadheeda may unku baahan maalintii dhiig ladeedii ila fadaayo dad iska dharafan ini meelo guubaabintii laka hala intaasay shaqadiis bacee shaqadiis may buu ahaa tii xata ka jarni dowlada laka qaadaday itii xata bayaanka ha ka bahi itii ha ka ballangni itii hortaba iska ogayni shaqada nuqabada muslimiinta lanka talagalay taasu may la faday marka ani ha ku dhalaalan insha allahu tacaala dhammaan hoggaanka qabaa'ilka muslimiinta ee ka qayb galay kulankan ayaa hoosta ka xariiqay in naf iyo maalba ay ku taageerayaan jihaadka islamarkaana qabaa'ilada muslimiinta ee dega wilaayada dhankooda uusan cadowga ka soo geli doonin insha allah
waad mahadsantahay abuu xasaan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkeeda hornimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilgan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu